gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa deegaanka masaajid cali guduud oo gobolka shabeellada dhexe ka tirsan waxa uu gaarsiiyey gawaarisidda raashin gargaar ah oo loogu talagalay dadka ku tabaaleysan deegaankaasi masaajid cali guduud iyo deegaanada hoos yimaada dagaallo halkaasi ka dhacay ayay ku barakaceen dadkii deegaankaasi waxaana ay u baahan yihiin gurmad deg deg ah iyada oo sidoo kale ay saameyn ku leeyihiin abaaraha iyo roob la-aanta halkaasi ka dhacay maxamuud macalin cabdulle ayaa ugu horeyn waxa uu warbaahinta kula hadlay gudaha masaajid cali guduud isaga oo ka warbixiyey deeqdan gargaarka ah kuna wareejiyey maamulka masaajid cali guduud waxaan joognaa maanta degmada masaajid cali guduud oo runtii aan kugula sugana mudana gudoomiye gudoomiye sayrax cumar oo runtii aan ognahay shaqada aad halkan ka hayso hadday naqato difaaca dalka iyo hadday naqato runtii guud ahaan iyo dadka masaakiinta iyo abaaraha dalka ka jira sad uga qayb qaadanaysaan annaga ka sodma ahaan waxaan maanta halkan kugula wareejinaynaa laba iyo toban baabuur oo wado raashinka noocyadiisa kala duwan iyo hoy intaba kaliya ma ahan inay raashinka noocyadiisa kala duwan wadaane hoyna way wadaan oo waxay wadaan dhar iyo mataqaana waxay wadaan alaab loogu talagalay in guryaha deg dega laga samaysto mudana guddoomiye soo dhowow waxaan rabaa inaan kugu wareejiyo waxaan runtii kugu ammaanayaa shaqada culus ood ka haysid degmadan iyo iyo inta ku hareereysanba oo shaqo xoogan aad uga jirtid waana kugu garab siinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo ummaddan marna dagaal ku jirto runtii abaaro ay ku haysane indhehe inaan ku aragna aad iyo aad umahadsantaa kusoo gudoomiyaha masaajid cali guduud ayaa dhankiisa waxaa uga mahad celiyey hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodmaha gargaarkan la gaarsiiyey isaga oo sheegay in baahi weyn loo qabay runtii waxaan ka mahad celinaynaa raashinka gargaarka oo ina soo gaarsiiyeen maadaaman ay tahay xilligii aan ugu baahi badnayn maanta ay tahay oo abaar iyo colaad ay isu qaanaqabeen sidaas darteed waxaa mudane gudoomiye waa kaa gudoomay raashinka gargaarka oo la soo gaartay dadkan tabaalaysan oo colaadda iyo abaarta ay daashadeen mar labaad inta aad wakiilka ka tahay oo dowladda qaranka iyo midda macal isteedkana waa wahadcelinaa iyada oo roob la-aan xoogani ay gobollo badan oo dalka ka mid ah ka jirto ayaa dadku xilligan waxa ay la sheeganayaan abaaro soo food saaray waxaana sidoo kale xusid mudan in deegaanada qaar oo dagaale ay ka dhaceen ay xaaladdu ka sii dareen arrintaas oo keentay in dad badani ay ka barakacaan deegaanadoodii hay-adda sodma ayaana dadaal ku bixinaysaa sidii gargaar samata bixin ah loo gaarsiin lahaa dadkaasi